Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa horey waxa uu amar uga soo saaray sidii loo ilaalin lahaa bilicda magaalada Kismaayo oo ay markaasi ka socdaan dhismaha wadooyin laami ah kuwaas oo qayb weyn markaasi ka qaatay horumarka iyo bilicda magaalada maamulka degmada Kismaayo oo ka duulaya ilaalinta nadaafadda magaalada ayaa bulshada iyo dadka markaasi wata gaari dameerada ee qashinka ka qaada xaafadaha ugu digay in ay markaasi ka digtoonaadaan in qashinka la geeyo goobaha bilicda magaalada ah sida xeebaha wadooyinka iyo biyo-mareenada magaalada haddaba waa kan guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo fariin u diray dadka gaari dameerada wata ee qashinka guryaha ka qaada baryahan waxaa soo noqnoqotay kareetooyinkii tii qashinka lagu qaado in ama xaafad kale la geeyo ama xeebta la geeyo suuragal maahan shirkad baa magaalada joogta qashinka qaada afar doolar baa guriga laga qaadaa oo loo geeyaa meel dowladda hoose u astaysay inaad marka intaa shan doolar ku bixisid oo bishii shan iyo toban doolar kaa baxdo iyadoo bishii afar doolar kaa bixihay inaad guri kala geysid ama xeebtii qurux badnayd oo lagu dilxiisayey aad geysid taas suuragal maaha dadka kareetooyinka wata waxaan leenahay arrintaa ayaa loo noqon arrintaasu ha la joojiyo haddaanu qabanno kareeto wadda qabanno dameerkana waxaanu siin doonaa dadka danyartaa oo meelaha barakacyaashaa degan oo u baahana kusoo dhaafstaan magaalada koonayaasheeda kareetadana waa gubayna maxaa yeelay inaad hantidaada ku dhibaataysid dadka oo dhani dee suuragal noqon mayso marka haddaad tahay adigu dambiilo tahay oo aadan ama aad tahay arxanlaawe aan u turayn dalkiisa iyadana tallaabaa laga qaadi doonaa kolkaas waa cadiya soo maha ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa shacabka reer kismaayood guud ahaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidaad nolo shaqayseen waxaa leeyahay howlkama daala weli waa hogadii waxaan u baahannahay shaqadeenna waxaan u baahannahay taageeradeenna waxaan u baahannahay taladeenna waanu isku wada baahannahay inaynu samayno magaalo qurux badan waan rajeynayaa nagala qayb qaadataan waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum raxmatullahi